inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun xaafadda buule cali macow ee magaalada wajeer ayaa waxaa maanta ka dhacday dhacdo naxdin leh kadib markii nin dhallinyaro dhowr iyo soddon sanno jir ah uu hooyadii ku dilay baangaad ilaa ay nafta ka baxdo dadka xaafadda ayaa mar qura waxa ay isla maqdeen sawaxanka iyo qaylida hooyadaasi taas oo markii ay dadka u soo gurmadeenna ku nafbaxday gurigeeda ninka dhallinyarada ee hooyadii gacantiisa ku dilay ayaa dadka xaafaddo iskaashanaya waxa ay ku soo dhigeen gacanta iyadoona laamaha amniga lagu wareejiyey guddoomiyaha xaafadda buulaha cali mucow ayaa ka warbixiyey dhacdadaasi argagaxa leh jiifka cali macow maxamed xasan oo deegaankan jiifka ah maanta shan saaci bar markaan joogna magaalada annagoo shaqo ku jirno ayay dadkii xaafaddana soo waceen waxaa nagula soo wargeli yar cabdifataax maxamed la dhaha inaas hooyadiis qoorta baangada ugu dhuftay meeshii markaanaan askar ka soo qaatay meeshii aan imaadni maamada iyo doomaydaan u imaadni dhaawacyo badan oo qoorta iyo ilaa iyo dhuuntaydaan ma aragtay asbaangada ugu kala jareen aragni maamada hadda mayd waaye markaan hadda wixii ka dambeeyana duugtii wixii aan isu diyaarinaynaa markaan ninkan waa ninkii sanadkii hore ma aragtay yarna dilaay dadna ku dhaawacay buulada oo mar dhow jeelka laga soo day miyuu baxsaday mise gacanta maya waa la qabtay dadkii adii dadweynihina xogoo nabray gaarsiiyeen laakiin hadda saldhiggaa la geeyey si kastaba ha noqotee gacan ku-dhiglaha hooyadii dilay ayaa ilaamaha amniga gacanta ku dhigeen iyadoona loo gudbiyey saldhigga magaalada wajeer cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer